sufiyey ama suun baa markaa dee dheer looga dhigay waxa la yidhaahdo dahabka ama afkiisa ama hareerihiisa ila akhirihi kaa xaalkiisa isna waa xaaraan buu leeyahay waa xaaraan khilaaf baas ku jiro qaar waxay leeyihiin haddii ay suuragal tahay in laga sooco in laga sooco hadday suuragal tahay inuu ku dheganaada waa xaaraan xaruma fii ijmaacan bay yidhahdeen waayo qofku wuxuu noqonaya qof dahab isticmaalay buu noqonaya haddiise aanay suuragal ahayn in laga fasliyo waxaa dheeha looga dhigay weelkaa dheeha dahabka looga dhigay sinaba aan looga fujin karaynin waxa weeyaan markaa way bannaanta xaaraan maaha bay yidhahdeen waxay kaloo ka hadlaan isticmaalka ile waa axaadiis waxay sheegtay in dahabka sidiisaba weel ahaan aan laga dhiganayn maaragtay wax wax lagu cuno oo xeelhooyinkiisii iyo ha ku cabin oo ku cuni waa kii xadiidku ahaa rasuulku salawatu ullahi wasalaamu calayh kitaab alaaniina xaggii hore nu ku soo marray marka qaar waxay leeyihiin wixii isticmaalaadee kale ee aan in lagu cabbo iyo in lagu cuno iyo wixii aan noocaas ahayn weelkii dahabka ahaa way iska bannaantay bay ku leeyihin oo qaar baaba ijmac soo naqlinaya ma waxay leeyihiin way bannaan tahay rag baa iska yidhi ma bannaano ijmac soo naqliyo sida nawowi oo kale wuxuu leeyahay isticmaalka kale ee xitaa cunitaanka iyo cabbitaanka ee nasku diiday aan ahayn wixii kale ka soo harayna xaaraan way ijmaacan ijmaacan waa xaaraan oo waxay leeyihin markaa dee waxaa la haleeshiinayaa cunitaan iyo cabbitaanba haddii la diiday oo baahidu ay badan tahay oo dadku u baahan yihin inay weelka wax ku cunaan oo ku cabbaanba haddii xaaraan sharcadu ka dhigto naska rasuulku u diiday wujuuh kale in loo isticmaalo oo maxaan ku dhahdaa dee kuweysaysi iyo siyaabo kale oo maaragtay loo isticmaalaana xaaraan bay noqonaysaa laakiin sancaanigo kitaabkiisa suula salaamka mujalladka koowaad safxadda sideed iyo soddon iyo sagaal iyo soddon wuxuu leeyahay isagu waa diidan yahay adoo qoryahan le maxaan ku dhaha waa bannaan yahay wixii aan cunitaan iyo cabbitaana in loo isticmaali karo ayuu raajix yeelaya wuxu uhi walxaqu maa dahaba ilayhi bicadami taxriimi hayr alakli washurbi fiihima wixii dahab iyo fida ka samaysan sida xaqii waxa weeyaan buu leeyahay inaanay xaaraan ahayn wixii cunitaan iyo cabbitaan aan ahayn id huwa haabitu binnasi oo cunitaan iyo cabbitaanun baa nas ah wa dacwa alijmaaci hayru saxiixa ijmaaca rag sheegtayna oo nawi rag kalena waa uu leeyahy saxiix maaha wahada min shu'mi tabdiili lafdi nabawi bigayrihi lafdiga xadiidka rasuulka oo lafdigiisi la bedelo wax kale lagu bedelo waa waxyaabaa xuna ka dhalanaya ka mid tahay buuhi arrintaas faina warada bitaxriimi alakli washurbi faqad aduu hadal dheer oo maaragtay oo arrintaa meel xun kaga soo haray ayuu ayuu tilmaamaya arrinta markaa baxfigeeda waxaa loogu noqonaya kitaabka nayl awtaarka mujalad koowaad safxadda saddex iyo sideetan baa ka hadlay markuu fasiraya xadiidka laa tashribuu fii aaniyati dahabi waalfida waxaa kaloo laga hadlay imaamu nawowi majmuuca mujalad koowaad safxadda laba boqol iyo todob iyo afartan buu kaga hadlay fataawa ibnu taymiya mujalad koob iyo labaatanaad safxadda sagaal iyo siddeetan marka kutubtaasaa maraajicdaas ugu noqon doontaa baxfigeeda wixii ku saabsan wixii isticmaalaad aan ahayn cabbitaan iyo cunitaan oo nasku sheegay maa nasku aanu sheegin maxaa laga yeelaya halkaasaad ku noqon doonta waxyaabaha su-aaluhu hadii bulkayim haddan waxaa ka mid ah oo darsigeen maalinta hore ku jiray haddii la banneeyey xariirtii in loo isticmaali karo xanuunka oo qofkii xikadu haystay iyo rasuulku u banneeyey inkastoo aimada qaarkood ba ay takhsiis ka dhigayaan laakiin takhsiis maahee yacni haddii loo isticmaalayo rasuulku banneeyey oo khamrigii maxaa diiday in loo qiyaas qaatoo la yidhahda khamriguna dee isaga qudhiisa maarata haddii daruura timaado le waa baahi baa timi ama xanuun ama saasoo kale maxaa maanica arrintaas oo aan bannaanayn sharci ahaan oo bannaanayn lagsana qiyaas ka qadan karaynin iyana baxfigeeda fataawa maaragtay mujalad koob iyo labaatanaad safxadda shan boqol labiyo lixdan ilaa shan boqol labiyo todobaatan buu si fiican uga obsaday sheekhu oo inaan laysu qiyaasi karayn labadaas xariirta iyo fawaariq badan inu dhexeeyo xariirta iyo khamriga ama waxyaabaha la cabo la cunayo ee madcuumaadka mashruubaadka la xarimay iyo wixii la bisashay fawaariqda udhexaysa ee lagu kala duwayo nusuus gaaroo khamriga kusoo arorinay jirto taxriiminaysa inaanay dawo noqonaynin adugu halkaasaad insha allahu tacaala ugu noqon doontaa waayay falow sadi'a بحayثu laa yabiinu jaaza falowsadii ah haddii uu daxaloobo oo maaraysto dahabkii bxayثu meeloo laa yabiinu aanu muuqanaynin dahabkii jaaza markaa waa bannaan yahay oo taa wuxuu ka warramayaa dahabkii hadduuba iska daxal yeesho oo oo aanu muuqanayn marka inuu dahab yahay dahabnimadiisa inay taad maduuc iska sibu intuu daxalaystay oo haddiiba ku run yahay ee maara maaroobay ayaa markaa dee uu magacii dahabnimadaba ka tegey uu iska bannaanyay buu kuleeyahay markaa in la isticmaalo nawowi fi lmajmuuc saasaa markaa kitaabkii muhadabka uu jasmiyey abu xaamid iyo raglena caankaasay qabaan bu kaloo asxaabu shaaficiye ah laakiin qaadi abuayib oo shaaficiyada raggeeda orayaasha ka mid a wuxuu leeyahay masaladani ma aha masalo la suuraysan karaba waayo adahabu laa yasdac sidiisaba dahabku ma maaroobo dahabku maba daxalaysto maba maaroobo markaa mutasawir wax la suuraysan karaba masaladu ma aha adigu waxay kaga jawaabayaan mee nooc la nooc daxaloobi karaa jira nooc daxalku geli karo isagaa nooc nooco aduu hadalkiis waa badanya wayubaaxu shaddu sinnin waanmuratin wayubaaxu waxaa la baneeyey shaddu sinnin ilig adkayntii oo dahabkii lagu xidho lagu adkeeyo wa anmuratin yani faraha foodooda in lagu adkeeyo bidahabin dahab lagu adkeeyo ayaa markaa la baneeyey waاtikhaadu anfin san yeelashadii ayaa la baneeyey iyo wa anmuratin faraha foodooda hore minhu min adahabi laga yeesho laa usbuucin far dhammaanteed samada waxyaabaha marka laga soo reebayo oo daruuro iyo wuxuun loo bannaynayo iyo xaajo wuxuu leeyahy waxaa ka mid ah maalan in iligii lagu adkeeyo dahabkii lagu adkeeyo oo lagu xidho ama lagu sameeyo dahabkii kow ama farfartii anmurada waxaa leeyahay xubnaha ah fartu dee waxaa weeyaan halka fari waxay leedahay saddex unmuro oo intaa hore caaradda waa anmuro intan dhexe waa anmuro intaa hoose waa anmuro marka waxaa weeyaan in anmuradiisa qofku in ka midana dahab uu ka samaysto iyana way bannaan tahay oo dahab isugu adkeeyo fari isugu xidho waaya waxaa kaloo bannaansan inuu dahab ka samaysto laakiin waxaa weeyaan xaggii anmurada wuxuu yidhi fartoo dhan laga samaysan maayo waa wuxun qayb ka mid ah ogo arrintaa waxyaabaha maalan daliilkeedu wuxuu noqonayaa dee rasuulka salawaatu ullahi wasalam ale xadidka abu daawuud wariyey nin la odhan jiray carfaja ayaa waqtigii jaahiliga yowm alkulaab maalin la odhan jiray dagaadhacay ayaa sankii xafliga sii laguuye markaa sankii baashii fidada ahayd buu gashaday oo san ka samaystay markaasay quruntay oo dee fidadii baa markaa dee meeshii markaa sankii hagaagi waa waqtigii marka dee rasuulka salawaatu ullahi wasalamu ale xilligiisii ayaa wuxuu ku yidhi dahab ka yeelo markaasaa sankii buu dahab ka samaystay markaas markaa san dahaba u gashanan xadiidkaasi abi daawud buu ku sugan yahy fi saxiixi abi daawuud buu sheikhu albani ku tasxiix yeelay waa xadiis saxiixa saa darteed haddiiba taa dee la baneeyey iligi yaraayo maxaan ku dhahay anmuradii iyo wixii noocaasee baahidu ay keenayso waxaa weeye way bannaantahay dahabkii laga yeesho wayajuusu waxaa bannaan dircun ay itikhaadu dircin cambuurdiraadkii biraadkii ama dircii dagaalka ee birtahaa yeelashadii ayaa bannaan diracaasoo nusujet laga sameeyey bidahabin yani lagu sameeyey bidahabin dahab wakhawdatin wakhawdatun waاtikhaadu khawdatin koofiyadii halmadka ahayd ee birta madax la gashan jiray taas ayaa iyaduna bannaan oo dahabka laga samaysanayay taasoo uliyat khawdadaasoo uliyat lagu dheehay bihi ay bidahabi lagu dheehay waa limufaaja'ati xarbin liajli mufaaja'ati xarbin dagaal soo kadiyey daraaddeedna markaa loo xidho walxaal lam yejid aanu helayn hayrahumaa labadaa waxaan ahayn aanu helaynin dagaal baa markiiba mursoo yidhi waxaa weeyaan dee qalabka dagaalka lagu dagaalamayana in la qaataa waxaa weeye xaaladda dagaalka waa shay laasim ah oo diraca birta ah waa waa hubka wuxuu qaybsamaa hubna waa difaac hubna hujuum baa loo isticmaalaa hubku waa waagi horeba waa jiray ila hubka la rida gaalada lagula dagaalamayo waxna waa difaac oo hub difaac loogu talagelay weeye waxna waa hujuum iyo weerar iyana hubkoodii caynkaasa ka mid ahaa marka waxaan leeyahay diracan dagaalka birta ahi waa hubka difaaca ah oo hootada ku soo dhacaysa iyo warmaha iyo waxaasoo dhan bay difaac ka tahay baashan koofiyadda birta ee madaxa la gashaday ilaa hadda waa la isticmaalaya helmadka la yidhaahdo khooda waa taase iyadoo qudheedu waa hubka difaaca oo ilaa iminkadan dee maaragtay rasaasta la soo ridayay iyo waa ka balfinaysa ama firirka iyo madaxuna waa meel jicsanoo nabar yar hadduu gaaro qofka bay ka noqonaysa marka in madaxii laga gashado wixii qofka waxyeelaya oo firirkii iyo waxaasoo dhan ama seefta iyagood ay ka qaadanayeen iyo waxaasoo bay wax ka taraysa marka haddii dagaalkii degdeg uu ku yimi wax kale oo qalabkaasoo aan wax dahabi ku haysnayn meesha aan oolin hadduu iska xidho waa bannaan tahay buu leeyahy dagaalkaasaa markaa dee dantiisii oo yani maaragtay looga loogu baahday wayajuuzu khatamu اlfidati wa taxliyatu aalati اlxarbi biha wayajuuzu waxaa bannaan khaatamu اlfidati fidada iyo baashi qalinka la odhan jiray kaatunkeedii ayaa bannaan oo qofku inuu yeesho kaatun wa taxliyatu aalati اlxarbi saanadii dagaalka in lagu qurxiyo maxaan ku dhahdaa fidadii ayaa bannaan biha ay bilfidati lagu qurxiyo wadaalika sayfin seeftii oo kaleba weeye wa rumxin warankii weeye wa tabarin bigilkii iyo baalkii durbaanka baalkay u tumayeen dagaalka weeye wa sahmin leebkii weeye wa dircin camburdireedkii dheeraa ee ilaa lagu hagaadhay weeye wa jawshanin waa kii gaabnaa camburdireedkii gaabnaa weeye wa khawdatin halmadkii madaxa la geynaya weeye wa khufin khufkii cagaha la geynaya weeye waxaasoo dhan oo qalabka dagaalka ah in markaa dee lagu sameeyo wixii lagu sameeyey fidadii wax dhibaataa ma leh oo fidadana dee waxyaabay dee isticmaalkooda la diiday bay ka mid ahayd meelaha qaarkood la baneeyey laakiin waxa weeyaan dagaalku isagu xaalado gaaru iska leeyahy oo waxaa la leeyahy waxay ka taraysaa dee maalan seeftii iyo sahmigan afkiisa hore oo baalkii birta la geenaya markaa fida ay ka samaysan tahay iyo waxay keenayaan markaa baqagelin oo way werwaraysaa oo markaa dee seef aad u cad oo werwaraysaa qalbiga siin kari maayo markaa cadowgi marka baqagelin wixii ah oo dhan waa loo isticmaalaya marka arrimahaasoo dhan waa waa bannaan tahay in loo isticmaalo dagaalka wuxuu laa sarjin walijaamin wa rikaabin wa qilaadati ilaa aakhirihi waxyaaba u diidanaya marka iyagaan loo isticmaalaynin ayuu sheegayaadoo laa sarjin koorihiisa mada yacni maaragtay in lagu mariimo oo lagu qurxiyo fidadii koore faraska koorihiisa arramada walijaamin xakami in lagu qurxiyana waa maya isna ma bannaano wa rikaabin rikaabkii meesha cagta la gelinayey qofku markuu fuushan yahay ratiga ama maaragtay faraska in isagana halkaa lagu waxeeyana mada wa qilaadatin koortii maaragtay ama kuushibi wixii qoorta ku jiray koorba iska dhaho ee qoorta ku jirayna mada wa tarafi suurin suurkii kooru uu lahaa waa xadhkii kooru u lahaa tarafkiisa in isagaa lagu sameeyo oo lagu xidhxidho fidadiina isna ma bannaana wa dawaatin khadkii mada wa maqlamatin qalinqortii mada wa sikiina dawaatin yacnii khadka maaragtay mididiisii lagu walaaqayey lagu waxaynayey wa mihnatin wa sakiini daati mihnatin yacni mididii iyada shaqada ee hilibka iyo wax lagu googoynayey iyadana mada waxaasoo dhan waxa weeyaan wuxuu leeyahay mar haddaanay ahayn qalab dagaal aanay ahayn kuwa iyaga in fida lagu sameeyo oo loo isticmaalo iyagu bannaaaan maayaan oo wuxuu ka duwayaa uun intii dagaalka loo isticmaalayey oo manfacada dagaalka un baa looga jeeda laakiin wixii kale waxaa weeye lagu waxayn maayo wixii loodhan jiray fidadii wa tacliiqu qindiilin walaa yajuusu ma bannaana tacliiqu qindiilin faanuuski in la sudho muxallaa bilfidati fidada yani maaragtay lagu dheeao lagu sameeyey walow bimasjidin masaajidba ha ahaada meesha la suraya yacni qindiilkii isaguna lagu farsameeyey lagu qurxiyey waxaa la yidhahdo fidada isagana dee waxa weeyaan ma bannaana oo meesha masaajidkeedba xitaa hadday noqoto looga baahan yahay in la suraa ma bannaana waaya wagayru lkhaatami min alxuliyi ka tawqin wa dumlujin wa siwaarin wa taaji ilaa akhirihi wa kayrulkhaatami kaatunka wixii aan ahayn ayaan bannaanayn isaguna in markaa dee fidadii laga yeesho min alxuliyi kaa'inan xaalu kayrkaasi ka ahaaday min alxuliy xuligii la xidhanay laisku qurxinayey xaggii uu ka ahaaday wadaalika tawqin kuushii weeye qoorta la gashanayey wa dumlujin wa siwaarin shuuliyadii weeye dumlujka iyo siwaarku waa un wixii gacmaha la gashado shuwaalka shuwaalada waxay yidhahdaan shuuliya yidhahdaan shuuliyo ama maarata jinjimo wa taajin taajkii baan bannaanayn madaxa la gashanayay oo wixii rag ahaa ile dumarka iyagoo iskaga bannaan dahab iyo fidabe wixii la odhanayay maaragtay ee ee fidada in ninkii uu kul fidaa qoorta gashado ama baalaha maaragtay maxaa la yidhahdaa dumlujiya siwaarku dee waa uun shuuliyadaas istaa baalaha gacmaha la gashanaya dumarka gacmaha gashadaane kuwa inuu gacmaha gashado ma bannaana waxay la tahay hadda waa la iska dahabkii baa bay gashanaya ragga waxyaabaha hadda inxiraafka gaalada laga keenay waddankeeda kuwa silsix lamaad arkaysa dahaba ama gacanta saacad dahaba xidhan ama saasoo kale waxaasoo dhan ma bannaana dahab iyo fidatoona ninkii ma gashan karo taajka qudhiisa madaxa la saarayo oo fidada ah aimada qaar waxay le xitaa dumarka qudhooda taaj fido ka samaysan inay madaxa gashadaan waxaa weeye looma baahna oo man waa la diidayay bay leeyihin waayay wafii wafii saqfi albayti waalmasjidi wajudraanihima waayahay wafii saqfi albeyti guriga saanqaafkiisa in dahabkii lagu waxaan leeyahay fidadii lagu qurxiyaa ma bannaana waalmasjidi wa saqfi lmasjidi masaajidka saanqaafkiisa in fidadii baashii qalinka la odhanayay in lagu qurxiyo iyana ma bannaana wa judraanihimaa gidaaradoodii masaajidka iyo guriguba gidaaradiisana in lagu farsameeyo arrintaasina ma bannaana waxaasoo dhan mamnuuc weeyaan falow istuhlika bixaysu meeloo falow istuhlika buu yidhi yacnii haddii markaa la baabi'iyo fidadii oo dee markaa iyadoo ku sabaysanba gidaarkiiyo waxa ay maaragtay la halaago macnaa istuulika ay halaagsantoo la baabi'iyo bixaysu meeloo laa yajtamicu aanu kulmaynin minhu min alfidati xaaluu ka mid yahay shay-un shayna aanu isu iman karaynin bisabki dhalaalin aanu isugu iman karaynin marka la dhaaliyo waxba aanay ka soo baxaynin jaazat way bannaantay alistidaamatu daamitaan wa banaayig haddii la halaago la baabi'iyo fidadii saqafka ku jirtay ama gidaarka ku jirtay oo aan waxba soo hadhin bixayu laa yajtamicuun istuuliku ku macnaynaya ku caddaynaya intaasu kuusii bayaaminaya oo markaa halaagsankeedu see noqonayaa halaagsankeedu see noqonaya wuxuu noqonayaa inaan marka la dhaaliyo oo sabkii lagu sameeyo saa uun loo saaro dabka loo saaro aan waxba ka soo baxayn wax isqabsado oo markaa fidaliya aanay soo baxaynin markay xaaladdu caynkaa tahay jaazat alistidaamatu haddii meelaha wax ku jir jiraan uun fida ahi oo aan markaa dee wax soo baxayo oo marka la dhaaliyo qidaaca isqabsaday aan ka soo baxaynin wax dhibaataa male u leeyahy iska bannaantataas waa wixii inaana jirin waxaa la ictibaarinayaa uun meeshii inaanay waxba jirin oo aanay fida meeshii jirin bay ka muuqanaysa waayay falow istuulika haddii la halaago fidadii oo la yani la isticmaali dhammaato baxaysu meeloo laa yajtamicu aanu kulmaynin minhu min daaka xaaluu ka mid ahday fidadaa shay-un shayna aanu kulmaynin bisabki yani dhalaalin aanay markaa yani maaragtay ku kulmaynin oo marka dee inta la dhaaliyo aan qidco ka soo baxaynin jaazat alistidaamatu daa'imitaan wixii meesha ku hadhadhay ee aan wax ka soo bixin inay iska daa'imaan meeshoodu way bannaantahy wa ilaa haddii kale waa in wax ka soo baxaya marka dabka la saaro wax soo baxayaan oo wax isqabsanayaan falaa ay falaa tajuusu alistidaamatu daa'imitaan ma bannaana bale waxa weeye in la zuuliyaa markaa loo baahnaya meesha dabka haddii saa loo saaro la dhaaliyo waxaa soo baxay qidcada isku yaalyaallo fidaa marka waa waxa weeyaan meesha waa laga guraya adoo ku jiri maayaan wayajuuzu wayajuuzu waxaa bannaan taxliyatu lmusxafi musxafkii in lagu loo mariimo oo macnaha lagu qurxiyo ayaa bannaan iyo waalkatbi qoraalkiiba bilfidati fido lilmar'ati bay u bannaantay iyo warajul ninkiiba wuxuu leeyay musxafkii in waxoogaa korkiisa fido iyo lagu maaragtay jihaazo yaa amase maxaan ku dhahdaa lagu qoraba oo inta fidadii la dhaaliyo khadkeedii dee lagu waxeeyo ha dhowto khad fidaa marka qur-aanka lagu qoro arrintaas way bannaantay lilmar'ati warajul oo wuxuu leeyahay yani waxaa weeyaan dee isagu tashriif gaara buu kitaabku iska leeyahay marka musxafku tashriif gaara buu leeyahay saa darteed baa markaa loogu bannaynaya wixii kale wuu ka duwan yahay xataa ilaah u gaadhsiiyeyba haddii uu nisaab gaadho waxyaabaha maaragtay lagu farsameeyey ee dahabka ahayd ama fidada ahayd waxba xitaa zake lagama rabo laakiin arrintaas waxay la tahay in nusuustaay ka hor imanayso dee haddii leedaa la baneeyo qur-aanka lagu baneeyo in jihaas looga sameeyaan iyadoo ku dhawda daliil gaara daliil gaara rabtaa ila wixii maalan kale ee aynu soo sheeg sheegnay wuxuun loo ictimaadaa markaa jiraya oo lagu banaynayo oo dagaalkii iyo maxaan ku dhahdaa dee sankii uu ninku haysta baahi baa jirtay laakiin musxaf waxa looga baahayay marka in fido lagu dahab lagu waciyo fido waxaad mooddaa dee inaana meesha jiraynin waayahay wuxuu nawi soo naqlinaya kitaabkiisa majmuuc la yidhaahdo wixii saa'ir kutub ah dahab iyo fido toona waa ka xaaraan bilitifaaq buu yidhi in markaa lagu taxayo loogu sameeyo oo yani maaragta kutubta kale in lagu jihaazo oo fido ama dahab ama lagu qoro oo khad looga dhigo ama lagu jihaazo arrintaasi dhammaanteed waa bilijmac buu yidhi bilijmac buu soo naqlinaya waayo wuxuu yidhi wayajuuzu waxaa bannaan oo markaa taababta fidada rag iyo dumarba waa shiiy wayajuuzu waxaa bannaan taxliyatu lmusxafi musxafkii in lagu qurxiyo bidahabi dahabkii lilmaraati buu bannaanyay kaasna wayaxrumu waa xaaraan ficilkaa isaga ay cala rajul ninki waa ka xaaraan oo ninkii inuu musxafkii dahab isagu markaa ku taxliyaysto waa ka xaaraan weeye oo dahabka dee marka hore ninka shaqa kuma lahayn wayajuuzu waxaa bannaan lilmar'ati haweenaydii waxaa u bannaan xuliya dahabi dahabka yani xuligiisa inay maaragtay baabka xuliga la xidhanayay baa u bannaan kulluhu dhammaantii xata anaclu xataa kabi baa u bannaan kaba inay iska gashato fidaa dahab ah way iska bannaan tahay waalmansuuju yani maxaan ku dhaha kii la tolay lagu sameeyey bihi ay bidahabi dahabka kii lagu sameeyeyna isaguna waa bannaan yahay inay qaadato haweenaydii wixii lagu tolay oo maarag dahab iska bannaanaya way xidhanaysa laakiin shardi buu yeelo wuxuu yihi bishardi cadam alisraaf waxaa shardi ah waxaa leeyahay israaf inaanu meesha jirin israaf meesha inu jirin dee israaf kisiisu mana isaga yahayba wax kastoo dee xalaala cunno iyo cabitaankii baa le fakulu washrabuu walaa tusrifuu innahu laa yuxibu almusrifiin markaa shaygii bannaanaa ee mar kastaba waxaa weeye in laygu israafa ma bannaana sharciga fain asrafat hadday israafto oo xadgudub ay la timaado wadaalika tusaalihiis waxa weeye ka khulkhaalin yani cagagashi weeyaan cagaa lagu xidhaalayaa ka khulkhaalin ka itikaadi khilkhaalin yani khilkhaal yeelashadii waayahay mi'ataa diinaarin boqol diinaar laba boqol oo diinaara xaruma waa xaaraan laba boqol oo diinaar oo dahab ah ay waxay gashatay maxay cagahay markaa gashato halkaasu ka sangaraya cagu ka lushaa jubacjubadiis qaalaxdiis yaa arrintaasi ma bannaan wayaxrum waxaa xaaraana calayhina haweenka korkooda waxaa ka xaaraana taxliyatu aalati alxarbi aaladii dagaalka inay maxaan ku dhahdaa ku qurxiso dahabkii baa xaaraana walow bifidatin walow kaanat taxliyatu habaarat bifidatin baat inay taxliyaba ku samayso oo hubka iyadoo ay isticmaasho ama dahab ama fido midna ma bannaana sababtu waxa weya waxa leeyahay haweenaydu dee iyadu qalab dagaal shaqaba kuma leh iyadu goob dagaal ka dagaalami mayso seefna qorina qaadan mayso mar haddee caynkaa tahay dee waa waa waa tacaddi iyo iyo maaragta xadgudub inay markaa ku samaysato alaabtaa dagaalka musanif raximah allahu tacaala baabu salaati اljumucati jumcaha salaadiisii ayuu baab yahay jumcuhu waa salaad waajib ah waa fardu cayn wixii dee dadkii laga soo reebay ee ilaahay sharciga ka reebay mooyaane asalku waa fard cayn bay ku tahay dadka muslimiinta ah marka shuruuddeedii la helo yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min yowmi اljumucati fascaw ilaa dikri اllaah yani haddii loo yeedho salaaddii jumcaha fascaw marka waa amar amarkuna waajib buu keenaa marka waxa weeyaan salaadu waa waajib jumcaha ahi xadiid kale axaadiis badan baa jirta oo man taraka ثalaaثa jumacin dabaca allahu calaa qalbihi qofkii saddex jumco ka taga ilaahay subxaana wa taala qalbigiisa ayuu daboolaa layantahiyanna aqwaamun can wadcihim aljumucaat yani qolooyin way ka tegi doonaan ka tegitaanka jumca ay ka tegi doonaan ay ka tegayaan way ka soo noqon doonaan way ka joogsan doonaan ama waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala waxa weeye qulubtooda ayuu maxaan ku dhahdaa ee dabooli doonaa xadiis macnahaasoo kale ah marka waxa weeyaan jumcu waa waajib man lazimahu الظuhru lazimathu اljumucatu ila اlcabda wاlmar'ata man axadka lazimahu yani uu ku laazim noqdo oo ku waajib noqdo aلظuhru duhurku lazimathu اljumcatu jumcuhuna waa ku laazim waa ku waajib weeyaan ila alcabda addoonkii mooyaane iyo walmar'ata haweenaydii iyo walmusaafira kii safarkaa fii kayri macsiyatin macsi kayrkeed safarka u ahaa qofkii duhur ku laazimo jumcana waa ku laazim waxay ka hadlaan duhurku jumcuhu mabedel can iduhur ba ah mise waxaa weeye waa salaad mustaqir ah sida saxiixaa waa salaad mustaqir ah oo jumco aanay shaqaisduhur shaqa isku lahayn oo sida duhurku waajibka u yahay baa jumcuna u soo degay salaad jumca la yidhaahdo maalintaa jumca soo degtay oo la tukanayo markaa beddel ma kala aha ee waxay noqonaysaa inay gaarkeeda mustaqil u tahay oy waajib uu dadka u tahay waaye marka waxyaabaha ka soo hadhaya dadka aanay laasimka ku ahayn oo jumcu ku waajibaynin waa haweenaydii iyo addoonkii iyo qofkii musaafirkaa iyo fii hayri macsiya buu ku qayday dee haddii uu macsi u safar yahay waynu ka soo hadallay madhabku say qabaan oo waataynu dee soo maray markuu baabu safar ka hadlayey in safarku hadduu macsi yahay aan loo qasrinayn salaadii khilaafkeedana waynu soo sheegnay masaladan markaa dadkaa laga soo reebayo axaadiida rasuulka ku sugan oo aljumcatu waajibatun calaa kulli muslimin fii jamaaca ilaa arbacatan waxaa weeye cabdu mamluuka cabdun mamluukun aw imra'atun aw sabiyun aw mariidun xadiiska abu daawud wariyey yacni qof kastoo muslima waxaa ku waajiba jumco jamacahaan buuna ugu waajib yahay ilaa afartaa mooyaane addoon iyo haweenay iyo ilmo yar iyo qof xanuunsanaya afartaas iyaga jumco laguma laha saas ayaa rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh uu yidhi waxaa kaloo musaafirka si gaara laysa xadiiska laysa calaa musaafirin jumcatun xadiiska abu hurayra qofkii musaafirka ahaa waxa jumciyo korkiisa ma saara isagoo xadiidka gaarkaa u leeyahy walow safaran qasiiran walow kaana safaru safarkaa mubaaxi haba ahaado safaran safar ha ahaado safarkaasu qasiiran safar gaabana hadduu doono safarkaasi safar gaaban ha ahaadeen waxaa weeyaan qofkii jumcaha ahaa dhimanadu safar ku jiro waxba waajib kuma aha safarku jumcuhu وكل ما أسقط الجماعة أسقطها كالمرض والتمريض وغير ذلك وكل ما شيء كله أسقط الرداء الجماعة جماعة الرداء أسقطها جمعة نوار الرداء وذلك تصالو عوي كالمرض وحنونك جردي والتمريض بكانسارك يقفك مركات يقفك حنوسني وشقيني وغير ذلك هو غير كودبان waxyaabaha cudurdaarka ah ee jamaacada cudurdaarka u ahaa ee qofka jamaca uu ka hadhayan hore u soo sheegnay kuwaasna waxa weeyaan waxay ridayaan waxaa la yidhaahdo jumcihiina way ridayaan oo wixii salaatuljamaaco ee cudurdaar u ahaa qofka inay ka dhacdo haddii matalan ay jeestaa xanuunka oo kale iyo qof jiran oo kale iyo qof maa roobkii odayo waddadii maaragtay dhulkii dhiidhi waxgooyeen iyo ay dhiiri jiray iyo waxyaabahaasoo dham de waxyaaba cadaara oo qofku markaa jamci uga maqnaan karo sida xanuunkii sida tamriidkii tamriidka waxa layaha waa qofka qof xanuunsanaya u shaqaynaya oo aanu ka maarmaynin cid kale markaa dee uu kaga kaaftoma aana jirin oo xadiid ismaaciil ibn cabdiraxmaan ayaa wuxuu leeyay ana bna cumara duciya yowma اljumcati wa huwa yatajahazu liljumca ilaa saciid ibni zayd ibni camr ibni fayd ninkaasaa loogu yeedhi wahuwa yamuutu isagoo geerida hayso oo tacbaan ah isagoo jimca isu diyaarinaya cabdillaahi bni cumar qoyskii haws ku jira loo yeedhay oo magaalada markaa darafkeeda oo madiine ah ayaa nin kale markaa ku bas ahaa ninkii markaa joogdo intuu ninkii haws ku jiray salaadii jumcuhu waa dhaaftay taasi waa daliilda ninkaa saxaabigaa laga qaadanayo in darfiga adag ee xanuunka qofka sakaraadka ku maqnaaday salaaddii jumco ay dhaaftay fatwada lajna daa'ima markay ka hadlayeen ninkii ku mashquulsanaa alطabiib almunaawib ayay yidhaahdaan waa dhakhtarka heeganka ah oo dhakhaatiirtu ninba mar buu heeganka shaqada galaa oo dadka xanuunsanaya jiifa cusbitaallada ku jira waxaa weeye nin baa looga tegayaa oo dee dadka kormeerayo oo maalinba waxaa laga afar labaatankii saacoodba nin baa hawsha gala heegan baa la yidhahda ama ciidan ha ahaado ama dhaktar ha aado dadku saas ay wala isu kala bedbedelaan marka fatwa laga weydiiyo ninkaa dee ku mashquulsan dadkii xanuunsanayey waxay soo saareen fatwada in ninkaasi aan jumco lagu lahayn oo macduur uu yahay wuxuu kuga takhallufo salaaddii jumcaha ayuu haystaa mar haddii dadkii xanuunsanayey dawaynayo oo hawshii aanu ka maqnaan karaynin waxaa weeye hawshii saasuu wadanaya hadhowtana duhur buu tukanaya haddii cid jamaaca u heli karaan jamac duhura ha tukadeen fatwada laba kun lix boqol iyo soddon ayaa fatwadaas ku timi iyo hayru dalik waalmuqiimu biqaryatin laysa fiiha arbacuuna kaamiluuna waalmuqiimu kii nagaa biqaryatin tuulo qarya kaana hadduu yahay muqiimka tuulada qaryada ku sugani baxaysu meel hadduu ku sugan yahay low naadaa rajulun nin hadduu dhawaaqo addimo rajulkaasoo caali sawti codkiisuu dheer yahay biطarafi baladi اljumucati jumcaha beledkiisa beledka koonihiisa uu ka dhawaaqo alladii طarafkaasoo min jihati اlqaryati ahaanaya dhinaca qaryada walaswaatu walxaal aswaatu codadkii iyo waalriyaaxu dabaylihiina saakinatun ay xasiloo yihiin la samicahu yacni uu shakhsigaasi maqli lahaa la samicahu uu maqli lahaa markaa dee maaragtay aadaanka iyo dhawaaqa shaksu shakhsi uu maqli lahaa shakhsigaasoo musqin dhegta raaricinaya wax dhegaysanaya shakhsigaasoo saxiixu samci maqalkiisu uu fayow yahay oon dhegala'ayn ama se waxoogaa codkii dhegtiisu aanay maqalkeedu dhinnayn shakhsigaasoo waaqifun taagan biطarafi اlqaryati qaryada طarafkeeda taagan alladii طarafkaasoo min jihati baladi اljumcati jumcaha beledka laga ogaya dhinaciisa xiga laazimat اljumcatu jumcuu laazim buu ku noqonayaa kula ahli qarya ahli qaryadaasoo dhan jumcuu laazim ayuu ku noqonaya wuxuu rabaa inuu kuu sheego magaalo meel tuuliina u dhow yahay oo tuuladu ka durugsan tahay yacni tuuladaasina marka uun dee dad marka iyagu jimciyo ogi kale aan ahayn tuulooyinka jimcaha waa laga ogaya waynu ka hadli doonaa markuu bal afartanka ka hadlayo shuruudaha aynu u tagno waynu ka hadli doonaa waxyaabaha shuruudaha aan ictibaarka lahayn iyo wixii muctabar noqon kara aduu markaa wuxuu leeyahay dee shaaficiyadu kulley afartan iyo ayay ka dhigayaan in la helo si jumci u ansaxo iyada markaanu dib dhiganayna ka hadalkeeda marka wuxuu leeyahay qofkii meel tuulaa deggan afartankiina aanay dhammaystirnayn ee haddii meeshaa tuuladaa uu joogo ee qof uu dhawaaqo qofkaasoo ka dhawaaqaya yacni maxaan ku dhahdaa magaalada jumcaha laga oogayo oo ku dhow qof hadduu ka dhawaaqo oo ka addima yacni oo dhinaca tuulada soo xigta dhinaca tuulada ayay soo xigtaa meesha qofkaasi markaa ka dhawaaqay aadaankiisa laga maqlaya markaa jawiguna uu jawi degan yahay oo codka iyo dabaylaha iyo waxaasina sanqadhu ay haadi tahay hadduu markaa maqli lahaa qofka magaalada jooga qaryada jooga oo markaa dee dhegaysanayo oo magaciisuna wanaagsan yahay magaalada darafkeeda kale qaryada isna xaggeeda darafkeeda koonaha soo xiga oo qaryada darafkeedana waa joogaa ka dhegaysanaya ka addimayaana magaalada laga tukanaya jimcaha ayuu darafkeeda ka dhawaaqaya ka addimaya uu markaa maqli lahaa saas markay tahay waxaa qoryaha tuulada jooga ee aan afartanka gaadhin laazim waxaa ku aha jumca inay soo aadaan markaa waa gartay sooma macnahaas ka wada macnaha wuxuu rabaa inu yidhahdo uun meesha uun qofku ka maqlayo jimcaha ka iman karo oo laleeyahay jimci baa ku leeyahay hadda baadiyaan ku dhaya dad baa degan oo dadka haddii goor ahlubadwiga horta jumca laguma laha wixii maaragtay reer baadiyaha xataa hadday beedhan meel wada degto oo afartankooda hadday doonaanba ha gaadhaynin mara dadka reer guuraaga ah ee meel deggan ee safarka ah ee marba meel maaragtay meesha daaqa iyo baadka lagu sheego u raranaya iyaga aslaan jumca laguma leh jumca laguma laha laakiin haddii magaaladii jumcaha laga tukanaya hareeraha degan yihiin dalka iska degan yihin dhawaaqana ay maqlayaan addimaadda macnaha waxa weeyaan way ajiibayaan bay leeyihiin wixii meelaha ka dhow oo dhammi inay jimcaha ajiibaan bay noqonaysaa marka adugu tuuladaa yaree ka durugsan magaaladii hadday codkii maqasho way ajiibaysaa sida xadiidka cabdillahi ibnu cabbaas oo dee jamcu unbaa markaa u shardiya shuruudii jamca meeshii laga addimay adinkiisaad ka maqasho jamca dee waa lagaa rari oo waa kii xadiidka cabdillahi ibnu cabbaas man samica annidaa falam yaأti falaa salaata ila min cudrin qofkii dhawaqa maqla oo aadmaadda maqla oo aan ajiibin amase aan imanin goobtii laga yeedhay laga addimayey cudurdaar wax cudurdaar isagaan haysan falaa salaata lahu salaad male ayo rasuulku yidhi marka wixii jamaaca u shardiya umbaa jumcahana u shardiya ninkaas markaa wuxuu maqlay codkii addimaadii u maqlay oo inu yimaada xadiidkaas waa saxiix lakin xadiiska daciifki waxaa weeye aljumcatu calaa kulli man samica annidaa jimcuhu cid kasta oo maqashay bay waajib ku tahay xadiidkaa isagu waa waa daciif sanadkiisu oo waa xadiidka abi daawuud wariyey fii daciifi abi daawuud raqamka kun iyo lix iyo konton buu ku sugan yahay oo aljumcatu calaa kulli man samica annidaa isagu saxiix ma aha marka halkaasu ka wadaa wuxuu yidhi labada halka haddaan ma ku soo celino walmuqiimu kii nagaa biqaryatin qaryo ku nagaa qaryadaasoo markaa wixii badwey isagu ka saaraya qaryadaasoo laysa fiihaa gudaheeda aanu ku sugnayn arbacuuna afartan afartankaasoo kaamiluuna kaamil ah fa in kaana hadduu yahay muqiimkaasi baxaysu meel hadduu ku sugan yahay low naadaa yacni rajulin haddii u dhawaaqoo addimo rajulkaasoo caali sawti codkiisuu dheer yahay biطarafi baladi اljumca beledkii jumcaha laga ogayay طarafkiisana uu ka dhawaaqo oo ka addimo alladii طarafkaasoo yakuunu ahaanaya min jihati اlqarya xagga qaryada soo xigta ahaanaya walaswaatu walxaal aswaatu codadkiina iyo wاlriyaaxu dabayliina saakiratun ay xasiloo yihiin la samcahu shakhsikaas uu maqli lahaa warkaas lasamcahu uu maqli lahaa shaksu shaksi uu maqli lahaa markaa dhawaaqa shakhsigaasoo musqin raaricinaya dhegtiisa shakhsigaasoo saxiixu samci maqalkiisa uu fayow yahay shakhsigaasoo waaqifu taagan biطarafi alqaryati qaryada طarafkeeda taagan alladii طarafkaasoo yakuunu ahaanaya min jihati baladi اljumcati yacni xagga beledka jumcaha laga coogaya dhinaciisa soo xiga laazimat iljumucatu jumcadu laazim bay ku noqonaysaa kula ahal qaryati ahal qaryaha dhammaantood mar ay darafkaa nin jooga u maqlayo waxaa laga soo qaaday dhammaantood inay wada maqlayaan wain lam yasmac falaa talzamhum wain lam yasmac haddaanu maqlaynin oo dhawaqa aanu maqlaynin qofkii darafka qaryada soo taagay kii dhawaaqayeyna magaalada darafkeeda oo xagga qaryada soo xigtiisa soo taagay haddaanu markaa maqlayn kaa tuulada joogaa falaa talzamhum jumca ku laazimi mayso jumca ku laasimi mayso oo taa macnaheedu waxa weeyaan dee jumca lagama rabo jumca lagama rabo lakiin ahlu qaryuu qaryooyinka inay tukanayaan in sha allah bal aynu ka hadli doona waman laa talzamuhu waman axadka laa talzamuhu yani jumcihii aanay ku laazimaynin fa idaa waktiga xadara uu yimaado aljaamica jaamici masaajidka weynaa uu yimaado falahu wuxuu leeyahay alinsiraafu inuu iska gadoomo iska taga ayuu leeyahay ila almariida kii xanuunsanayay mooyaane alladii kaasoo yashuqu calayhi korkiisa uu dhib ku yahay alintidaaru sugitaan uu dhib ku yahay wa jaa'a walxaal qad jaa'a uu yimi bacda dukhuulilwaqti waqtigii markuu galay kadibna uu yimi wuxuu ka warramay halka kan dadkii ay ku laazimaysay jimcuhu sidii maalan qofkaan ku laasimayn waman laa talzamuhu sida musaafirkii sida qofkii xanuunsanayey sida haweenaydii oo kuwaasi hadday jumcihii yimaadaan marka hore de waxba laguma lahayn inay dib isaga noqdaan bay leeyihin oo de waajiba kuma ahe laakiin muxuu ka soo reebay ila almariid oo qofkan xanuunsanayey jumco asal muxuu ku ahaa asalkiisa jumco waajib buu ku ahaa laakiin cudurdaarka reebay muxuu yahay xanuunkan ayaa maqnaysiiyey mar haddii umahindu soo kallifay masaajidkii yimi ja maxaa weeya cudurdaarkii sooma bixin de le waa jogaabe jamcina waajib waagtaa walba ku ahaa xanuunkii uu hayeyna marka dee isasoo culaysiiyo iskeen mar haddii intidaar iyo sugitaanku aanu mashaqo ku ahayn wakhtiga uu yimina jumcii wakhti uu galay ay tahay marka ma noqon karo waayo dee salaadiiyo waajib ku ah cudurdaarkii oo dee isaga awal saaraado markaa dee ka baxay meeshii mar hadduu iskeenay oo issoo kallifay isagaa kaasi noqon maayo lakiin haweenaydii awalba dee cudurdaarkeedu marra ma baxayn marra ma baxay cudurdaarkeedu inaana waajib ku ahayn cudurdaarkeedu ka dhici maayo oo dee marna waajib maaha hadday iskenta wasa noqon karta musaafirkuna waa sidoo kale dee awalba halkan uu jooga safar buu ku ahaa waxaa weeye marka ilaa de waddankiisii tago waxaa weye cudurdaarkii marra bixi maayo markaa saasuu leeyahy waalacmaa waman fii طariiqihi waxalun fatalzamuhum aljumucatu waman axadka fii طariiqihi jidhkiisa uu ku sugan yahay waxalun dhooba ay ku sugan tahay iyo dhooqo fatalzamuhum way ku laazimaysaa kuwa aljumucatu ayaa ku laazimaysa waman axadka laa talzamhu aanay ku laazimayn jumcihii mukhayarun wuxuu khiyaaru door leeyahay baynahaa yacni bayna salaati aljumcati wa bayna aduhri ayuu u door leeyahay qofkiin dhoolaha ahaa wuxuu yidhi iyo qofkii ariiqiisa qofkii ariiqiisa maxaan kuha dhoob ay ku sugnayd oo maxaan ku dhahdaa waddada markaa dee uu sii qaaday dhooba ahayd jamaacadii waa ku laazimaysaa jamaacadii waa ku laazimaysaa oo xaggii tii horey la socota hadalkii hore oo dee waxaa weeyaan ilain wailaadi ba isaga taallo ila almariida aladi laa yashuqu calayhi alintidaaru wajaaba calى dukuuli waqti waila alacmaa wailaa man fii ariiqi waa saas macnuhu yani waxaa weeyaan qofkii jumcaha yimi ee awal cudurdaar lahaa falahu linsiraafu buu leeyahay ila almariida mooyaane waila alacmaa in dhoolihii mooyaane iyo wailaa man fii ariiqihi waxal iyo mid dhooba ay ku sugan tahay jidkiisa mooyaane oo macnaha kuwaas hadday yimaadaan ninkiin dhoolaha ahaa cudurdaarkiisii hadduuba markaa dee ninkaa indhahalaa buu ahaado wuxuunbaa markaa cudurdaar bu haysta iyo ninkaa dhoobadu dee jidka ay markaa fadhido oo markaa meeshaan iman karaynin mar hadday meesha yimaadeen oo masaajidkii ay soo galeen waxa weeyaan cudurdaarkii dee dhoobadii wixii waddada yili baxday marka waxbay noqosho ma leh jimcihii laazimay ku noqonaysa laakiin kuwa kale oo maalan dumarkii oo kale iyo dee insiraafku isaga bannaan yahay oo duurkii bay iska tukan karaan hadday salaaddii galaanna ma goynayaan oo haddii dee salaaddii la xidhana iyada goys ma jirto waxaa laga hadlayaa intaan salaaddii la tukanin walacmaa waila lacmaa in dhoolihii mooyaane iyo waman axad fii ariiqii jidkiisa waxalu dhoob ay ku sugan tahay fatalzamuhum aljumcatu mar hadday jumci yimaadeen kuwa jumcii waa ku laazimaya ee dib u noqon maayaan waman laa talzamhu qofkaan jumca ku laazimaynin mukhayarun baynaha iyo wa bayna aduhri yacni khiyaar buu leeyay door salaaddii duhur iyo salaaddii jumce inuu kala doorto ayuu leeyahay maalan musaafir buu ahaa safar buu ku jiray magaaluu soo galay dee waxaa weeyaan jumcaa jira inuu jumca aado soo tukadana waxaa weeye isagaa door u leh inuu mar hadduu hawlihiisa iskaga jiro iska wato hawlihiisa oo hadhow markaa iska tukado duhurkiisana taana waxa weeyaan isagaa door u leh ila waajibku maaha wayukfuuna way qaryaan aljamaacata jamaacada fi duhri duhurka gudihiisa ayay qaryaan in khafiya cuduruhum haddii cudurdaarkoodu qarsoomo wuxuu leeyahy halka kanna maalan dadkii macduuriinta ahaa ee jumca aan lagu lahayn markii la yidhi waa la kala dooranayaa duhurkii casarka xaq bay uley kala doortaan haddayba doortaan markaa duhurkooda inay tukadaan ayna badan yihiin ee jamaacadii duhurka mar haddaan cidi garanay nimanka kan inay safar yihiin dee laisleey war kuwan maxay ahaayeeno tuumiman karo ha iska qariyeen bu ku leey jamcooda meelooda ha ku tukaneen jamca laakiin salaaddii oo laga baxay duhur inay meel halkana maaragtay soo tubaanoo salaaddii jumco laga baxay halkan duhur qiimaan arrintaas dee ishkaal weyn bay ku keenaysaa oo dadka ile ma oge ma oga dadkani markaa imankan dad macduurina yihiin oo safar ahaa ama waxaa laga yaaba saasoo kale war maxay khalal baa meesha imanaya oo jamaaco gaar ah waxaa meesha imanaysa tuhmo weyn oo markaa dee inay imaamka khilaafsan yihiin oo ummaddii ay khilaafeen saas darteed waynu ka hadli doonaa masalada aad dadku qaarkood ay u sameeyaan oo aan saxnayn oo jumco iyo duhur la wada tukanayo oo dad odhanayaan tirad iyo waxaasaan la hubine aan bal jumcaana iska ishaafarateeno jumcaana tukanno ha dhowtana duhur ka dabageyno arrintaa waynu ka hadli doonaa arrimaha baatilkay ka mid tahay munkarka ah aan saxnayn markaa tii caadigaede ninkii loo oggolaa baabaa la leeyahay ha qariyo oo macnaheedu yahay ninkii haddii uu dee salaaddii uu duhurka ahaa uu xaq u leeyay inuu tukado oon jumca wacdi ku lahayn jamciisa halkaa laga yaabo cudurdaarkooda inu qarsoon yahay dadku odhanayaan war maxay ahayn dadkan gaarka u tukaday waxaa weeye waa inay guryahoodii meelahooda ku jamaacaystaan ee aanay masaajidkii ka muuqanin si arrintaasi aanay khalkhal meesha ku imanin weeyaan oo khilaafi wax loo muujiyo wayundabu liman yarju wayundabu waxaa loo sunneeyey liman axad waxaa loo sunneeyey yarjuu rajaynaya zawaala cudri cudurdaarkiisu inuu zuulo rajaynaya wadaalika ka mariidinkii xanuunsanaya oo kaleba weeye wa cabdin addoonkiiba weeye taakhiiru duhri duhurka dibudhiggiisa ayaa loo sunneeyey ilal ya'as ilaa intay ka quusanayaan oo yacni maxaan ku dhi cudurdaarkii dee markaa ay ka quusanayaan oo ya'si uu ku imanayo inaanay jumco suuragal u ahayn waxaa weeye waa inay intaasu lala sugaan ninkan wuu xanuunsanayaadoo wuxuu rajaynayaa in insha allahu bal waagii jumca waa baryay oo in maxaan ku dhahdaa inuu iska ladnaa masaajidka u kici karo iyo waa rajo ka qabaa waxba duurkii marka hadduu galay salaadii waktigeed u galay waxba dadejin maayo laakiin dib buu iskaga dhigayaadoo bal haddii wax u suura galaan buu iskaga dhigaya markaa kadib buu tukan doonaa oo ya'askuna goormay gaadhaysaa imaamku mar hadduu rakcaddii labaad kor u soo kaco samica allahu liman xamidaa yidhaahdo ila xadiis baa wuxuu ahaa man adraka rakcatan qofkii jumcaha ragcad ka soo gaadha falyudif ilayhaa ukhraa mid kale ha raaciyo oo markaa jumcii waa u taama ragcaddaa haddaan labaad ka soo gaadho lakin haddii samica allahu liman xamideeda jumca ku dhaaf maad ragcaddii aadan ka soo gaadhin ragcad dhamaystiran oo ragcaddii labaad aad markaa dee ay ku dhaafto ragcad ku dhaafto waxaa weeyaan khalaas waxaa leeyahay jumca meesha kama jiro marka ilaa intaasaa ya'sii gaadhay mar haddii halkaa ay gaadhay buu sugay salaadda duurtuko weyndaba waxaa loo suneeyey limaaxad waxaa loo suneeyey yarjuu rajaynaya zawaala cudriga cudurdaarkiisu inuu zuulo qofka rajaynaya wadaalika tusaale ka maridin oo kaleba weeye waa ninkii xanuunsanayaye iyo wa cabdin addoonkii oo kaleba weeye taakhiiru adduhri oo in xoraynaya waxaasna sugaya oo loo ballan qaaday berrinta lagu xoraynaya waxba markaas leeyalan maaha ille mar haddii la xoraya khalaas waa tegaysne taakhiiru duhri duhurka dibudhiggiisii ayaa loo sunneeyey ilaa alyaas ilaa quusasho ka gaadhayo min aljumcati jumcuu ka quusto quustuna waa ragcadda labaada kor loo soo kaco wain lam yarju zawaalahu kaalmar'ati fayundabu tacjiiluh wain lam yarju haddii aanu rajaynaynin zawaalahu ay zawaal cudri cudurdaar zuulitaankii haddii aanu rajaynaynin wadaalika tusaalaheedu maxay kalmar'ati waa haweenaydii fayundabu waxaa loo suneeyey fayundabu waxaa la suneeyey tacjiiluhu ay tacjiilu adduhri duhurka dadejintiisa ayaa la sunneeyey waayo asal waxaa ah alsalaatu fii awali waqtihaa salaaddu awalkeeda oo wakhtigeeda hore la tukado taas ayaa fadli badan qofkii waxba rajayn maayo inuu zuodee haweeney nin noqon mayso le nin unbaa markaa laga reey meesha haweennimadiibaa markaa loogu diiday jamaca looga riday jumcaha marka haweenaydii oo kale iyo waxba iyadoo jumcu goortu dhammaanayo imaam goortu ka baxay waxayna isuta loo baaneen salaaddii duhur markay gasho inay iska tukato wakhtu fadiilaha taas ayaa sunnihii ah buu ku leeyahay waman lazimathu aljumucatu waman axadka lazimathu ay ku laasimto aljumucatu jumcu qofkay ku laasimto lam yasixa ansixi maayo duhuruhu duhurkiisu ansixi maayo qabla fawaati ljumcati jumcu intaanay dhaafin intaana jumcii tegin waxaa weeye ma tukan karo duurka oo duur ansixi maayo waayahay halkan wuxuu u jeedaa qofkii waxaa laasimkaa jumca laga rabaa miyuu duur tukan karaa nin jumca laga doonayo duur ma tukan karo laakiin hadday dhaafto oo unsay inu dhaafto ay ku dhaafto markaa kadib buu dee duur tukanaya dee maradi jum jumca dhaafi duhur baa meesha imanaya duhur baa meesha imanaya waman laazimathu ljumcatu jumca qofka ku laazimtay lam yasixa ansixi maayo duhuru duhurkiisa ansixi maayo qabla fawaati ljumucati jumcu intaanu tegin ka hor yani ansixi maayo wayaxrumu calayhi asafaru wayaxrumu waxa xaaraana calayhi shaksiga korkiisa waxaa ka xaaraana asafaru safarka ayaa ka xaaraana calayhi calaa man lazimahu ljumca loo jeeda qofkii jumca ku laazimay korkiisa waxaa ka xaaraan ah asafaru safar baa ka xaaraana min طuluuci اlfajri waagu yani markuu beryo maalintaa jumcaha inuu safro ayaa ka xaaraana ila an yakuuna fii طariiqihi mawducu jumcatin arrimaha laga soo reebay mooyaane wuxuu sheekhu halka warramaya qofkii haddii jumca laazim ku yahay waxaaba xaaraankaa buu leeyahay inuu safro maalintaa waa waagu hadduu beryo arrintaa marka hadal bay leedahay sidaa loo sidayn maayo waa la odhan karaa maalan haddii waktigii jumcuu galo oo ama la addimo ama zawaalku dhaco oo jumcii waktigiisu joogo markaa inuu safro waa xaaraan waa la odhan karaa waayo ilahay baa qur'ankisa wuxu uhi ya ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min yowmi اljumucati fascaw ilaa dikri اllah wadaru lbayc yani haddaad dhawaaqii maqashaan waa aadaankaa dambe ee masaajidka dee laga addimayo dii laba addimaadba la addimo oo salaaddii markaa dee khadiibu khudbadda fuulayo waxaa weeye hawl oo dhan dhaafa oo beecii baa mamnuuca beeci wuxuu noqday markaa maanic salaadda xuduurkeedii markaa is hortaagaya saa darteed baa loo xarmay safarkuna waa maanic isaguna salaaddii is hortaagaya lama ogola oo waa xaaraan wakhtigaas taasi iyadoo hadal ma leh laakiin qabla qabla zawaal intaanay zawaalka dhicin maalinta jumcaha ama addimaade aanay dhicin safarku iska jaa'is safku jaa'is buu noqonaya sababtu waxaa weeyaan dee wax maaragtay lama abrin qofka kan xuduur dalabna kuma tacalluqin inuu masaajid yimaadana dalab hadda la leeyahay kaalay oo dee amar ahoo la yidhi mawna meeshii ma jiro laakiin waxaa la odhan karaa waxa weeye karaaha in la yidhaha baabkeed fajir waagu hadduu barya maalintaa subaxa inuu qofku maaragtay safro karaaha baabkeed in la yidhaha lakin taxriimka la gaadhsiiyo waa laga fiican yahay waayo dee markii shay fadiilaa buu isdhaafiyey oo jumca ilaa jumcati kale laga gaadho waa kafaaro ayaa ku jira limaa baynahu waa kii rasuulku yidhi markaa fadligaa dhaafay ee uu isdhaafiyey ayaa maxaanku dhahay dib ku karaahada soo geliyay weliba waana qowlkii qadiim ee shaafici baa wuxuu yahay inay bannaan tahay inuu safro yani maalintaa jumca inuu safro qabla zawaal waa bannaan tahay oo maawadi kitaabkiisa alxaawi la yidhaahdo oo maxaanku dhahay sharxinaya yani aqwaasha imaamu shaafici ee musani uu markaa soo guuriyey markuu afar xaaladood oo u leeyahay maalintaa safarkeedu ay u ka hadlay wa ama alxaalu almukhtalafu fiiha ta la isku khilaafsan yahay fa hiya min bacdi طuluuci اlfajri waagu markuu barye kadib waa la isku khilafsan yahay ilaa zawaali الshams ilaa inta qoraxdu suulayso ilaa inta qoraxdu suulayso oo laba arrimood way bannaan yihin iyadoo mid way bannaan tahadoo qabla طuluuci اlfajri hadal ma leh habeenimo waa iska guuro geli karaa iyadoo hadalba ma leh khilaaf ma leh bacda zawaal oo addimaadda waktigeedana ma bannaana oo isna hadal ma laha xaaladdan iyo unbaa dee markaa wixii ka horray qabla zawaali baa hadalka markaa ku jira oo wuxuu yidhi markaa bacda طuluuci اlfajr ilaa zawaali الshamsi fafii jawaa fafii jawaazihi fafii jawaazi inshaaءi الsafari fiihi qowlaan inay bannaan tahay inuu safar bilaabo qofku waagu markuu beryey ka bacdi maalintaa jumcaha laba qowl baa ku jira madhabta axaduhumaa wa huwa qowluhu اlqadiim waa qowlkii qadiima imaamu shaafici wabihi qaala min asaxaaba saxaabada waxaa ka mida buu yidhi cumar baa qaba wazubayr bn cawaam wa abu cubayd bn jaraax wa akaru taabiciin taabiciinta akarkooda iyo walfuqahaa intaasoo dhan waxay leeyihin way bannaanta oo waa la safri karaa bacda fajriga waa la safri karaa weliba aar buu keenaya rasuulku uu diray gaswatu muuta ciidan uu bixiyey maaragtay bacda طuluuci اlfajri uu saaray ayuu keenaya kitaabkaas alxaawa kubraa oo kutubta waaweyn ee manaamida shaaficiyada ka mid ah marka qowlka sheekhu halkan taxriimka keenay waa laga xog badan yahay abu qowlka jadiidka caynkaa waa yahay laakiin waa laga xog badan yahay adiladuna waxay ku salaysan tahay inaanay xaaraan ahayn karaahaya baabkeed haddii la yidhaahdo waxaa la yidhahdaa male xaaladaan laga soo reebay miyaa yow dee hadalba male wayaxrumu waxaa xaaraana calayhi ay calaa man lazimahu ljumca jumca qofku ku laazimo korkiisa waxaa ka xaaraana asafaru safar baa ka xaaraana min طuluuci اlfajri waagu markuu beriyo laga bilaabo waa ka xaaraan haddii waaga beriya inuu safro ilaa an yakuuna inuu yahay mooyaane fii طariiqihi waddadiisa mawdicu jumcatin meel jumco boos jumco inuu yahay meel jumco lagu ooga inuu yahay mooyaane aw amase tarxala yani ilaa an tarxala inay rarato rufqatuhu rufqadiisa iyo maaragtay rakaabkiisu wayatadararu walxaal annahu qad yatadararu inuu ku dhibaatoodana ay markaas suuragal tahay bitakhallufi kaharka uu ka hadhana rakaabkiisa uu ku dhibaatoonayo taasi inu iska bannaan tahay inuu iska safro oo labada xal uu ka soo reebadoo haddii uu waddada uu sii hayo waddada laamigu sii qaaday dee tuul hebel buu kusii beegan yahay wakhtiga xilligaa taa uu kusii tukuu leeyahay wax dhibaataa male waayo cilladii loo xarrimay safarka ee musanifku u sheegayba waxay ahayd fawaatu ljumca jumcaha tegitaankiisa mar haddaanu jumcihii dhaafayna meeluu kusii tukanayo u helayana waxay noqonaysaa de markaa markaa cilladii meesha ka baxday saas darteed bay bannaanaanaysaa markaa safarka amase nimanka ciddan uu raacaya rufqada dee waayihii hore ninku rafiiq ka maari maayo oo dee awr iyo waxbaa la raranayay oo alaabtii u saaran oo keligii wixiisa ma qaadan karo oo markaa rufqada aad la socota wax badan ba ka ratimaya markaa ciidankii qoladii rakaabkiisadi wada socdeen hadduu ka hadho kuwii baa buurayaba intaan marka waagu bari kadib waan sugayn jumceen hadduu ka hadhna waa ku dhibaatoonaya takhallufkaa la guur baa leeya markaa la soco iyagana waxa dhibaataa male buu leeyahaado dee safarkaasi markaa wuu bannaan yahay wabillahi tawfiiq قال المصنف رحمه الله تعالى وشروط صحة الجمعة بعد شروط الصلاة ستة وعلو شروط صحة الجمعة جمعها السعتان كيس شروديس بعد شروط الصلاة صلاة شروط دي كذب ستة لحويان marka laga yimaado shuruuddii ka dhaxaysay dee salaad walba ila shuruud bay lahayd marka taa laga yimaado bal shuruudda u gaarka ah ee yani jumcuhu uu leeyahay ay ku ansaxaysa jumcuhu maxay tahay waa lix buu yidhi an tuqaama fii waqti الظuhri an tuqaama in la oogo yani salaaddii jumcaha fii waqti الظuhri duhriga waqtigiisa in la oogo jamaacatan jamaaca ahaan bacda khudbatayni laba khudbadood gadaashood in la ogo fii khiطati abniyatin mujtamacatin fii khiطati abniyatin abniye iyo dhismo yani barxaddood gudahood in lagu oogo abniyadaasoo mujtamacatin dhismayo u kulansan ah marka shuruudda waxaa ka mid a kow horta marka u horaysa waa inay ahaato wakhtigii duhurka waa la isku haystaa wakti duhur salaadda jumcuhu wakhtigeedu waa wakhtigee ma wakhtiga duhurkaa mise way ka horaysaa jumcaha wakhtigiisu axmed ibnu xambal isagu wuxuu leeyahay salaadda jumcuhu qabla zawaal weeye zawaalkuba intaanay dhicin baa jumcaha wakhtigiisu joogaa oo wuxuu u deliishaday xadiidka jaabir ana الnabiya salى اllahu alay slam kana yusalli اljumuca ثuma nadhabu ilى jimaalina fanuriixuhaa xiina tazuulu jumcatu xadiidka muslim baa wariyey yani marka ay xiina tazuulu الshams marka waxaanu tukan jiray buu leey jaabir jumcaha ayaanu tukan jiray oo nebigu jumcuu tukan jiray markaasaanu awrtii awray dhaami dhaanka iyo waxmuudii ay ku qaadan jireen ayaanu awrtii baanu aadi jirrayoo markaasaanu sii dayn jiro oo xarkiiyo laga furi jiro wax laga maaragtay loo raaxayn jiray xiina tazuulu shams marka qoraxda zuusho oo macnaha bartamaa ka zuusho a xagga noqoto oo taa macnaha laleeyahay waxaa laga qaadeen dee salaaddii markii la tukaday kadib baanu tagnay markaa kadib bay qoraxdiina zuushay yani waa sida markaa hadalka xadiidka laga ay ka faa'idaysteen daaru qudni iyo xadiidka wariyay oo cabdullaahi ibnu shaybaan baa wuxuu leeyahay abubakar baan jumcaha la tukaday fa kaanat khudbatuhu wa salaatuhu qabla nisfi nahaar khudbadiisa iyo salaaddiisu waxay ahayd yani maalinta bartilkeeda ka hor uma shahidtuhaa maca cumara ayaan soo xaadiray fakaanat salaatuhu wa khudbatuhu ilaa an aquula intasafa annahaaru yani salaaddiis iyo khudbadiisana cumar waxay ahayd ilaa aan idhaahdo alele maanta salaaddii hadda waa bartamihi bay taagan tahay qoraxdii ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار إلى أن إلى عثمان كلت كذا خطبتي سياسات وعايد مكان إلى قرحي وزوش ومعناها وقتي ووريقي فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره إد أرنتا كو عابيسي أو إنكرتين ما نعلم لكن جمهورته waxay leeyihiin halkaas uu tilmaamay waqtiga salaada jumce waa waqtiga duhurka waqtiga duhurkuna waynu soo maray oo markay qoraxdu zuusho oo xagga qabaldhaca u zuusho markaas baa waxaa gelaya waqtigii duhurka ayaa gelaya waqtigaasaana jumcuuna noqonaya وعيابي دليشين وحكمه في صحيح البخاري حديث خصوصا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس جمعة وحوتو كان شري مركا قرحضو أي إيلته وفي صحيح مسلم وحكوصا عن سلمة كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء يعني ونجمع يسنشري رسولك مركا قرحضو زوشوه kadibna waxaanu raaraaci jiray harhka ayaanu raaraaci jiray imaamu shaaficina waxaa laga soo guuriyey in abubakar iyo cumar iyo cuثmaan iyo a'immadii oo dhammiba ay salaadda jumca tukadeen bacda zawaal waxyaabaha markaa jumhuurta ay ku fasirayaan oo ku xambaarayaan axaadiis axmed ibn xambal u deliishaday oo xadiiska jaabir uu horeeyo waxay leeyihiin maxmuulatun calaa shiddati اlmubaalagati fi tacjiiliha waxaa lagu xambaarayaa dadejinta la dadejiyey oo wakhtiga u horreeyey jumcuu galay la tukaday marka qoraxdu zuulitaan ay gashay yaa lagu xambaaraya laga faa'iidaysanaya ee laga qaadan maayo in zawaalka ay ka horrayso salaadu oo shaygan had iyo goor waa lagu cabbiraa wakhtigiisa hore maaragtay wakhtigiisa hore in markaasi wax ka horreeyo kale iyadoo laga hadlaya dadejinta qofkaasi waxa uu dadejiyey taana waxa weye shawaahid baa looga helaya adilada sharciga ah imaam bukhaari wuxuu baabaystay baabu waqtu ljumca إda zaalat الshams marka adilana waa keenay masalada markaa sida raajixa weye inay wakhtigeedu tahay wakhtiga duurka inay tahay oo zawaalku markuu dhaco un jumcuuna u gelayo waaye jamaaco weyn marka waa inay wakhtiga duurkaas waa kow jamaaco waa inay tahay waa laba laba khudbood gadaashood waa inay tahay fii khiطati abniyati mujtamaca oo khiطati abniya muxuu uga jeedaa waa banaanka iyo maaragtay dee loo dhisay dhulka banaanka ku dhacay ee magaalada ah ee maaragtay la calaameeyey ee magaaladii ka mid ah oo intaa guryahaas waa inay ahaataa meesha jumca lagu tukanaya oo guryaha